dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel
kulan wacan oo wanaagsan meel walbaa joogtaan iyo si kastoo maqalkeena idiin soo gaariyaba waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xulashada urasada xilli kastadoon kale aad maqashaan marka laga reebo habeenniba jimcaha
soomaaliyanakii kala gegima ina kala geeye anna gamas haddaan kugu masixi ee ku gubataaye geedihiyo dhulkuba kuu dacweeye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabaynganoon daahin idam alle ilaah kuu ganjaab guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayo guruudta kaa aada gudguduudka waa beri waxbaas kuu gollayreeye adoo gamasafiidkii rabbiga galangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiyo abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo boran gubac ku liifsiiya gidaar allamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliyanakii kala gegima ina kala geeye gormago-anin gegan iyo allow geedka lale kaadhig gebigaaba midkaasoo rabbo goban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabbi labeebshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiila'aaneed allow guriga kuu seex rabbi gegada ceebtee ku taag goobta laga leexday gisi weyraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jifte dhurwaagolonta kaa fuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyanakii kala gegima ina kala geeye god curmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaan laga gadoomaynin iyo gebi ka laalaadso aamiin
mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa khamiis jimca soo gelayso taarikhda ku aastaysan tahay toddobiyo tobanka bisha tobnaad oktoobar sannada labaatan toban sagaal qodobada caawa barnaamijka aan ku dhegaysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona ciidamada milatariga soomaaliya oo garab ka helaya ciidamada etoobiya qaybta ka ah howlgalka midowda afrika amisom ayaa howlgallo ka wada duulaadka magaalada buuraha kaba ee gobolka baaya ee maamulka koonfur galbeed waxaan idiin soo gudbin doona saaxiibayaal faahfaahin ku saabsan waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhegaysan doontiin wax qayb ka noqon doona maxkamadda cadaaladda adduunka ayaa mar kale dib u dhigtay hal sano dhegaysiga kiiska u dhexeeya waddankeenna iyo waddanka kenya waxaan idiin soo gudbin doonaa faahfaahin ku saabsan waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhegaysan doontiin wax qayb ka noqon doona dowladda federaalka soomaaliya ayaa amar dul dhigtay iskuulladii jaamacadaha ku yaala magaalada caasimadda ah ee muqdisho haddaba amarkaas wuxuu yahay xog ku saabsan ayaan barnaamijka caawad kuugu soo gudbin doonaa waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhegaysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona ciidamada booliiska ee deegaanada galmudug ayaa bilaabay qorshe lagula dagaalamaya kooxa dhac ka geysta gobolka galguduud waxaan idiin soo gudbin doona saaxiibyada war ay soo saaray ciidamada booliiska ee deegaanada galmudug waxyaaba kale caawa barnaamijka ku dhegaysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona al-shabaab ayaa dhimashay dhaawac gaarsiiyey dad ku safriyey inta u dhexaysa magaalooyinka buulo berde ee gobolka hiiraan iyo sidoo kale magaalada jallaqsi ee gobolka hiiraan waxaan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal inta loo yahay dhimashadii dhaawac ka dhashay dagaalkii al-shabaab ay ku qaadeen dadka ku safrayey halkaasi maamulkii magaalada maxaas ee gobolka hiiraan ayaa maanta maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya waxaa loo soo hortaagay qarax ay ku dileen mas-uul ka tirsanaa maamulka magaalada maxaas ee gobolka hiiraan xog iyo falanqeyo ku saabsan ayaa caawa barnaamijka aan kugu soo gudbi doonaa sidoo kale barnamijka waxaa ku dhegaysan doontiin xubinta aad ku xiisaha badneed ee kalamaan qaybaha dambe ee barnamijka waxaa ku dhegaysan doontiin heystaan
inagu qaxdoonimayno imaha midnimada haleeya intaan qaranigu saluugno qabyaala ka dooranayno qabiilna qabiil lama qaadi karo
tabantii diyaarinta barnaamijkan waa anigu xasana saaxiibkii cumar axmed raham saxiifo ee barnaamijka caawa farsamaynaya waa mar kale iyo xolashada waraysyada
miyaydaan wax isqabto isqimeeya baa lahay miyaydaan wax isqabto isqimeeya baa lahay
kula wanaagsan ayaan dalena saaxiibayaal ku soo barnaamijka waxaan ku bilaabaya magaalada caasimadda ah ee muqdisho maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ayaa markaa dib dhigtay dhegeysiga kiiska dacwadda u dhexeeya waddankeena iyo waddanka kenya sida goorow uu warbaahinta u xaqiijiyey safiirka soomaaliya ee midooda yurub cali siciid faqi maxkamadda s j ayaa galabta oo go-aamisay in dhegeysiga dacwadda badda u dhexeysa soomaaliya iyo kenya laga dhigay juun sideedeeda ilaa labaiyo tobankeeda sanadka laba kun iyo labaatan maxkamadda ayaa go-aankeeda ku cadaysay in go-aankaasi uu yahay mid kama dambays ah oo mar dambe aan dib loo dhegi doonin maxkamaddu waxay sheegtay inay filayso in labada wadan ay yimaadaan dhegeysa dacwadda islamarkaasna ay goobjoog ka noqon doonaan go-aanka cusub ee dhegeysa dacwadda badda ee markaa dib loo dhigay ayaa yimid kadib markii kenya ay mar labaad ay codsatay dib u dhigista kiiska badda ee waddankeena kala dhexeeya jodolkii hore ee maxkamadda dejisay dhegeysa dacwadda ayaa ahaa sagaalka ilaa saddex tobanka bisha sebteembar ha yeeshee waxaa dib loo dhigay afarta bisha nofembar kadib casi xoogan oo ka yimid waddanka kenya oo doonaysa in xoog ay ku qaato qaybo ka mid ah biyaheena soomaaliya ra-isul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka soomaaliya mahdi maxamed gulida qadar oo goor warbaahinta si jiraad ugu qabtay magaalada caasimaddahi muqdisho ayaa sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay soo dhoweynayso gaanka ka soo baxay maxkamadda cadaaladda adduunka i c g taasoo dib loogu dhigay kiiskii nagala dhexeeya waddanka kenya bismi illaahi raxmaan raxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah sayidina maxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalam sida aynu ka wada warqabno ee, dowladda federaalka soomaaliya waxa ay ee, ku jirtay dacwad naga dhexaysay ee, dalka kenya aan walaalaha nahay oo ku saabsanayd muranka badda ee, dacwaddaasoo ka socotay ee, hayg maxkamadda cadaaladda adduunka waa tii eh, dhowaan aan u tagnay aniga iyo wafdi aan hogaaminayaa in aanu horgeyno garnaqsi maxkamadda cadaaladda adduunka ku saabsan in aanu diyaar u nahay in dacwaddaa la dhageysto afarta noofembar eh, dalka kenyana wafdi eh, ballaaran ayaa ka yimid maxkamaddu waxa ay dhageysatay oo gudoomiye ku-xigeenka ama madaxweyne ku-xigeenka maxkamadda adduunka oo kiiskan madaxweynaha maxkamadda ka ah ama gudoomiyaha ka ah ee, judge shu ee, labada dhinacba isu dhageysatay doodayadu waxay ahayd go-aanka aanu geynina ahaa garnaqsiga ee hadalka iyo qoraalkaba ahaa in ay soomaaliya diyaar u tahay dacwadaas in la dhageysto maqalkeeda afarta bisha oo dooda afeed la gudbinayo bisha noofembar afarteeda ee, kenyana ay codsatay muddo hal sanad ah in loogu daro Eh, maxkamadda adduunku markii ay jadwalkeeda eegtay eh, daristay doodii labada dhinac eh, dhageysatay soo jeedimihii waxa ay go-aamisay maanta soo saartay in dacwadda dhageysiga dacwadda maxkamadda adduunka oo ay dhageysanayso ee u dhexaysa soomaaliya iyo kenya ay u fadhiisato oo ay maqasho sideeda ilaa laba iyo tobanka bisha juun sanadka laba kun iyo labaatan muddo kordhintaasi waa kama dambays maxkamadduna qaraar waxa ay kusoo saartay in aan mar dambe la kordhinahaynin hal maalin lagu darahayn dhinacyaduna ay usoo diyaargaroobaan in doodooda afeed ay keenaan sideeda soo jeediyaan sideeda ilaa iyo labayo tobanka bisha juun sanadka laba kun iyo labaatan waxaa kale maxkamaddu caddaysay in soo gudbinihii dokumentiyada iyo qoraalada iyo ee ku saabsanaa dacwadda badda ay dhammaadeen horena loo soo gudbiyey haddana waxa hadhay ay tahay in dooda afeed la geeyo oo la- dhinac walibana soo diyaargaroobo sideeda juun ilaa labaiyo tobanka juun ee sanadka laba kun iyo labaatan annagoo haddaanu nahay dowladda federaalk soomaaliya waxa uu ahaa mowqifkayagoo afarta noofembar inaan laga kordhinin hase yeeshee waa u hogaansameynaa go-aanka maxkamadda cadaaladda adduunka diyaar baanuna u nahay in xaqa iyo xuquuqda iyo dhammaanshaha dhuleed iyo badeed ee dowladda soomaaliya aanu ku madelno dowladda soomaaliyana hal inj aynay ka tanaasulahaynin dacwadeedana aanu gudbinayno ee garanaqsigayana aanu gudbinayno wakhtigaas loo asteeyeyna diyaar aanu nuu nahay inaanu shacweynaha soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeedba ku matelno iyadoo mowqifkayagu cadyahay waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
ra-isul wasaarka xuganka dowladda federaalk soomaaliya mahdi maxamed guulada qadar ayuu kaas ahaa oo goorrow magaalada caasimada ah ee muqdisho ka shaaciyey in dowladda federaalk soomaaliya iyo ummadda soomaalida ay si wadajira usoo dhoweynayaan kiiska badda in dib loo dhigay islamarkaasna maxkamadda cadaaladda adduunka ay sheegtay in ay dib u dhigtay oo laga dhigay sanadka laba kun iyo labaatan
waxaan maqli jiray israa'iil ayaa dhulka reer falastiin derbi ku wareejisay adeer maqal way soo dhaaftay kenya oo dhaqanka yuhuudda xambaarsan ayaa hadda keenna ku wareejinaysa adduunyo goormaa beerlafa yeeshay ma kukuuyaana hawaysatay waxaa la yidhi ishiisa laga arkaa ushiisa lagu dilaa intaan kala qaybsannahay cid kastaaba wayna hawaysan ma kula tahay damaca kenya kiina midayn lahaa inuu yahay hadalkama taagna waxaa la yidhi baadi kugu raagtay lihi baad moodaa kenya dhul horaa ku maqan haddana mid kaley rabtaa waxaa la yidhi wax badso wax beelay dhashaa aarmay kii hore weyda kollay cidday soomaali ku kacdo kabahay ka orodaa waar kenya yaa wax sheega
dadyo qubayu ka tegey wixii qaadir xallilay qaybii u naga xarrimay intay qaateen kulliba dadyo qubayu ka tegey wixii qaadir xallilay qaybii u naga xarrimay intay qaateen kulliba qaladka dembigay galeen iyaga oon ka qoomamayn ibliisku isii qurxiyeen weliba iyagu isla quman misaasaha ahaa qiriyo misaasaha ahaa qiriyo qabriga layskaynayo qudhoo baxda naga xigtiyo
kulan wanaagsan ayaan leenahay xulashada wareysyada ayaa dhegeysanaysaan raadiyo hacadan oo nala socotaan saaxiibayaal ayadoo wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya ay wadadaalo lagu xoojinayo tayada aqoonta waxbarasho ee jaamacadaha iyo dugsiyada sare ee dalka ku yaale ay wasaaradda waxaa maanta ay ku dhawaaqday qorshe cusub oo ku wajahan barayaasha soomaaliyeed wasiir ku-xunka wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk ee soomaaliya faysal cumar guuleed oo warbaahinta kula hadlay magaalada caasimada ee muqdisho ayaa sheegay in dugsiyada iyo jaamacadaha dalka ku yaala aysan wax ka dhigi doonin macalin aan ka haysan aqoonsi wasaaradda waxbarashada marka la gaaro bilowga bisha january sannada labaatan labaatan marka annagu haddii aan wasaaradda waxbarashada nahay mar walba hadda waxaan u soo jeesanay qaabkii loo tayayn lahaa waxaad ku talagelaysaan macallin kaste oo dalka soomaaliya ka shaqeeya in laga bilaabo bisha january haddii uusan lahayn laysan uusan macallin ka noqonayn ama jaamacad ama dugsi sare ama dugsi hoose dhexe waxaa la diiwaangelinayaa macallimiinta dalka dhan ka shaqeeya oo meel kasta dhiga oo hadda insha allahu haddii ilaahay idhaahdo la dahfuri doono shan iyo labaatanka bishan la- lana rabo inay ku soo gebagaboobaan november ilaa december taasina waxay ku tusaysaa sida ay wasaaraddu ugu dadaalayso in la helo macallin tayo leh macallin tayo leh marka la helana waxaa la helayaa arday tayo leh markaas taasi marka waxay ku tusaysaa horumarka ay wasaaraddu ka shaqaynayso jaamacadaha waxaan u magacawnay oo ayaan dhaweyta la magacaabay guddiga tacliinta sare guddiga tacliinta sare kuma ekaanayaan magacaabista uu wasiirku magacaabay waa ku sii meelgaadh maadaama jaamacado badan oo dunida ku yaalla ay yidhaahdeen jaamacadaha dalkiinna ma aqoonsanayno shahaadooyinkiiga haddii aydaan samaynin guddi tacliin sare sidaas ayuu wasiirku ku sii magacaabay ku si ku si meelku- meelku gaadha waxaa la marin doonaa guddigaasi golaha wasiirada waxaa la soo marin doonaa golaha baarlamaanka waxay ka mid noqon doonaan guddiyada dalku leeyahay guddi ka mida ayay noqon doonaan oo guddiyada madax bannaana sidaas aawadeed waxay ku waad ogaanaysaan in wasaaradda waxbarashadu ay rabto sidii ay u- u- tayo u yeelan lahayd waxbarashadu qiimana ugu yeelan lahayd horumarna u so- u socon- hore ugu socon lahayd wasiirka xunka wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk ee soomaaliya faysal cumar guuleed ayuu kaas ahaa oo maanta amarkaas dul dhigay macalimiinta wax ka bara jaamacadaha iskuullada ku yaala dalka gaar ahaan magaalada caasimada ee muqdisho wuxuuna dul dhigay in aysan waxbari karin ardada soomaaliyeed iyadoon aqoonsi ka haysan wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk ee soomaaliya xulashada wareysyada dhegeysanaysaan raadiyaha cadadana oo nala socotaan magaalada caasimada ee muqdisho waxaa kulan loogu soo horjeeda iscalaamasaarkii madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe oo maanta ka dhacay magaalada caasimada ee muqdisho waxaana ka qaybgalay xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya iyo sidoo kale wasiire ka tirsan dowladda federaalk qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada caasimada ee muqdisho mas-uuliyiinta ka qayb gashay kulankaas ayaa intiisa badan waxay sheegeen sida ay ugu xun yihiin in madaxweynaha jubbaland uu mar saddexaad isku doorto talada maamulka jubbaland waxaana sharci darre ay ku tilmaameen in mar saddexaad talada maamulka jubbaland uu isku calamo saaro madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmedoobe xildhibaan cabdullah goonjiix oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo xildhibaan daara minjihuso oo isna ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaana hadalladan warbaahinta la wadaagay waxayna sheegeen in dowladda federaalk soomaaliya aysan ka dhagaysan doonin in dib dambe isku soo doorta madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe waa la tukaday waa la weyse qabay baa ka horaysa caleemasaarka weyse kama horayn weysadiisuna waxaa weeye inay shaqayso in sharci doorasho oo ummadu leedahay oo heshiis ku tahay si uu oga soo baxo qofkii mudnaa inuu ummaddaa hogaamiyo weysada doorasho ka horaysa intaa weeye wax weyse ah uma jirin goobtuna daahir ma ahayn caleemasaarna kama dhicin ummadda soomaaliyeed oo dhulkaa ku nool oo jubbaland la yidhaahdo oo haddase magacoodu uu yaallo saddex kilomitir looguna talagalay in wax la maamuli karo oo sidaas laga yeeli karo uu deegaankaas u noqdo meeshaas doorasho kama aysan dhicin caleema saarna kama dhicin intaa ka bacdi waxaan la hadlayaa madaxdii soomaaliyeed oo madax- madaxweyneyaan lahayd oo sinataro iyo xildhibaano lahaa oo mas-uuliyiin lahaa oo halkaa tegay waxaan odhan lahaa walaalayaal saaxiibayaal ilaahay baan idinku dhaasho intiina badan weliba doorasho doon baa tihiin bal ummadda jubbaland khudba u jeediya idinkoo doorasho raba oo madaxweynenimo raba oo inaad hogaamisaan raba u khudbeeya ummadda soomaaliyeed makaroofan qaata la hadla u sheega marka waxaad ka rabtaan saad u hogaamin doontaan u sheega waxaad ka rabtaanna u sheega ummadda soomaaliyeed oo jubbaland ku nool oo hadda ku jubbaland joogta waxay qabaan kismaayo yaa hadda jubbaland magaceedii sidata oo keligeeda qofka kismaayo ku noolu hal shuruudabaa nabadiisu ku xidhanta inuusan afka kala furin hadduu hadlo xukunkiisu waa dil markhaati bay leedahay laakiin hadduu iska joogo aamusnaada laga yaaba inuu magaalada iska dhex maro waxaa markhaati kaa intii doorashadu socotay intii doorashada danaynaysay oo ka hadlaysay oo suldaanna lahayd oo aqoon-yahan lahayd maxay ku dambeeyeen waxaa ka sii horreeyey wixii ummadda kismaayo ku nool aamusiyey oo ahaa kii hadla in la yidhaahdo waagu markuu baryo aroortii badda ha laga soo qaata maydkiisa xaqiiqada kismaayo ka jirta waxaa weeye nabadu kama jirta waxaa ka jirta cabsigelin ama dhimo ama aamus la yidhaahdo madaxweyneyaashii marka waxaan leeyahay shacabka xaaladaa ku nool doorasho ha weydiistaan oo ha la hadlaan ha u sheegaan wax ha weydiistaan wax ay ka rabaan waxa ku qanciyaan marka berritood inay dooran karaan walaalaha intaasaan baan leeyahay madaxdii kenya oo meesha tagtay wax kalaan oga soo noqon doonaa madaxdeennane siyaasaddu wax waxaa jira la yidhahda reciprocity gacmo isdhaafaa gacmo gacada ku jirtaa soo maaha safiir baa la eriyaa safiir baa la eriyaa qunsul baa la eriyaa qunsul baa la eriyaa nabad baa la yahay waa la isleeyahay waxaan marka la hadlayaa madaxdii kenyaanka ah oo meesha yimi waxaan ku halqabsanayaa walaalkay yuusuf xaaji yuusuf senator baa ta aniga cabdiwaaxid cilmi baa lay dhahaa senator baana maalinta beriya haddii ilaahay ogolaado waa jamcee sabti iyo axad waxaan rabaa inaan xareeyo fiise aan dalkaaga ku galo waxaa ii siman in la isiiyo iyo in la ii diido haddii la isiiyo ilaahay ii fududeeyo waxaa khasab igu ah wajoor inaan ku dego oo haddana si mug leh la ibaaro oo intaan boorsadayda la dego oo ay dul fuuro inuu boorsadayda inta baaro anoo laba baaris qaba oo dhib iyo culays qaba oo safar yurub aan ku aadayo mid ka dhib badan anoo ku anoo maray yaan yuusuf xaaji ow dalkaaga ku galaa yuusuf adigu waxaa diiday xamar inaad soo marto waxaa diiday inaad fiise qaadato markaan adiga saaxiibkaa aan isku darana markaad kismaayo timaadeen qarankaygii yaad ihaanayseen inaad xoogi kartaan muujiseen madaxdayadiibaad caydeen karaamadayadiibaad ku xadgudbeen yuusuf daris wanaaggu masaasa reciprocity masaasa aynu wada hadallo iyo aynu ummad heshiino masaasbaa haddaba halkaas baaq yar baan dhex gashanaya ummadda soomaaliyeed oo yuusuf iyo aadan bare iyo ay ka soo jeedaan waa ummad soomaaliyeed ummaddaasay dastuurkayaga waxaa ku qoran sidaan maanta aniga hadlayaa muwaadin u ahay soomaaliya inaan laydinka xigin shacabka reer gaarisa iyo shacabka ijaara doorasha waa soo socotaaye oo dastuurkayga soomaali iyo walaala aniga iigu ah nimankaasu intaas aniyagoo noo soo geystay yay idiin imaanayaan sanadka soo socda ama waxaynu usunahay ahaada oo wixii idiin eg qabsada ama wuxuu noqonayaa dareenkiinnu inaad ihaanadaas naloo geystay nala qabtaan bay noqonaysaa shacabkaasna intaas baan u soo jeedinaya waxaan ku noqonayaa hadalkii ahaa madaxdayadii meesha tagtay mucaaradnimo iyo qarandumisnimo labay kala yihiin waxaa mucaaradnimo ah habay yaraatee mucaaradnimo wax duminu kuma jirto mucaaradnimadu waxaa weeye waxaas wax ka fiican baan samayn karaa waxaas aad wadaan dowladda meesha ka jirtaay waxaad wadaan wax ka fiican baan samayn karaa laakiin masaabiir baan idiin dhigaynaa baabuurka aad wadaan in taayiradu ay ka duleeshamaan mucaaradnimo maahane qaranduun wey waxaa weeye marka waxaa idinkana laidin waxaa la idinku eedaynayaa waxaa la idinku eedaynayaa waxaad soo dhawayseen sharciyaga iyaga ciddii ku soo gudubtay waxaad u sacabisheen sharafkayadii iyo qarannimadayadii oo madax madaxdayada ah inaad ka dhagaysataan caydeeda iyo ihaanadooda ninkii yidhi baddayada baddayada hoosaan ka xaqiiqaya xabad iyo qori iyo ciidan baan ku qaadanaynaa madaxdayadii sharafka lahaydey shacabkayaga marka waxusheega haddii shalay baddii wax laydinka saarayay haddii saaka aad ku sacabinaysaan ihaano qaran hadda ilaahay waxaan codsanayaa warkaan maanta leeahay sanadka dabayaaqadiisa soo socda aad in loogu soo celceliyo yaan aada u jeclaan lahaa waxaan ku gabagabaynayaa ummadda soomaaliyeede qarannimo iyo qabiilmi dooro wax isgala ma aha ama qof aan qarannimada iyo sharafku waxba uusan ugu ugu fadhiyin ummadda soomaaliyeed ay qabiil ku raac oo gurigaa habao ama qarannimo iyo gobonnimo iyo inaad badbaadaan iyo wadaniyad darankiigu ha noqdo salaamu ullaahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
runtii dadka soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan qalbi jab iyo niyad jab ayuu ku riday arrintaas shacabka soomaaliyeed ma mudna inay dhagahooda ku soo dhacaan waxa aan aragnay waxaanse leeyahay madaxdii ka qayb gashay kismaayo iscaanashub isku caanashubkaas meeshaas ka dhacay ma ogol yihiin iyagaan weydinayahay saddex ii soo qor ilaa doorashaa soo socoto dalkan doorashaa ka dhacaysa madaxweyne farmaajo iyo ra-isul wasaare khayr iyo xukuumadooda iyo baarlamaanka waxoo dhan doorashaan u dareeraynaa shaksiga ogolaan doono musharax ah ee xil soomaaliya inad ka qabta rabo raba inuu qof la tartamo saddex qof io soo qor qofaan kala baxa taas miyay doorasho u yaqaaniin berrise ma ku qancayaan hadduu farmaajo sidaas sameeyo ilaan madaxweynaha isla rabaane maya sax maaha adoo magaalada dhinac ka joogo haddii lagu yidhaahdo doorashaa dhacday madaxweyne farmaajoa la doortay talow ma qaadanayiin raggii ka qayb galaya musharaxiinta ah ee rabay siyaasadda inay ku tartamaan doonaya arrintaas raalli miyay ku noqonayiin waxaa fiicnaan laheyd maanta qof ka mid ah inuu ii jawaabo halkaan uu soo joogsado laakiin nasiib wanaag kamaraday ka wada duumanayiin kismaayo kama dhicin doorasho xataa waxwe kama dhicin dadka reer jubbooyinkana dhibkaas iyo muxuu ahay magac xumadaas kuwa loo qaadi kara maaha senatarkii iga horeeya ayaa sheegay meesha waxaa ka jira oo keliya siddeed kilomitr oo isku weer ah oo cabsigelin iyo cagajugleyn iyo dhibaato ay ka jirta waay insha allah wax badan aan hore uga hadlay kismaayo waxaa ka jira meel kale oo aan kismaayo ee maba jirta ee degmooyin kale gacanku uma jiraan laakiin waa kismaayo meesha hoogan waxaan qabaa aan u duceyno inuu ilaahay dhibka ka qaado qodobka ugu igu xiga xadgudubka dowladda kenya ay dalka inagu samaysay horta marka ugu horeysa dowladda kenya waa iska leenahay shaca shaqsi shaqo tagay oo soomaali ah oo laakiin u shaqo tegay dal kale xasano dad kale leh waddan kale xasanadiisa leh waayo waxa kusoo xadgudbay isagoo magac kala xambaarsan aniga waxaan u aqaanaa dadkaas dadkii la xoreynayay ee dalkeenna muxuu ahay dhibaatadan ay ugu dhacday awowyaalkeenna ay usoo dhinteen ilaa ay haddan aan u taaganahay iyaga ruuxooda inaan xoreyno way waxaase nasiib darro ah nin asaga gumayso ku jiro oo aan weligiisba uusan noo meel carfaysa aan ark inuu ku u gafo gabdhaha inoo yiraahdo gabdhaha hablaha aan aan unsiga aqoon aw inuu noogu maamaamo barhe ducaale asaga ayaanba kusoo baaya ee muxuu ahay carfaysa kuma soo barbaarda waa nin gumayso ku jira goorma uunsi barta waaba garan waaye annaga gabdhahayna uunsiga si fiican ay u yaqaaniin gabdhaha soomaaliyeed oo dhan muxuu ahay unsiga si fiican ay u yaqaaniin maamahdaas gabdhihii meesha joogina ma qaban gabdhaha soomaaliyeedna ma qaban hablaha oo dhanna oo caalamkana ma qabato laakiin nasiib wanaag qof dawaqsan oo wareersan oo gumaysi iyo caagajugleyn ku jira warkii kasoo yeeri lahay unbaa kii soo yeeray aadan bari waxaanu leeyahay waxaana leeyahay uhuru kiyaanta sidaa kuugu jeclaan maaye ogow soomaali baa tahay baag iyo dadkaaga usoo noqo walaan soomaaliya sidaad la socotiin dastuurkii lixdanka aadan bare ducaale hadduu yimaado halkan madaxweynuhu uusan sharaxi karaa daad macnaheeda waxaa weeye qof kasta oo muwaadin oo af soomaali ku hadlo oo soomaaliya meel kastoo joogo ou joogo qarannimada soomaaliya waajibaa ka saaran marka taas taas waa waa aqooni waay isaga taas ma fahansana annaga ama bood ama dhicin daboolooy ama gooji ama hagoojin geela kuugu dhilaa ayaad nooga tirsan tahay intaad af soomaali ku hadlayso soomaali baa ii tahay aniga maalintaan aanu lagu xisaabin doonaa qodobka ugu dambeeyo moqofka xukuumadda ay ka qaadatay jubbooyinka waan soo dhaweyneynaa runtii wasaaradda arrimaha gudaha raaca ay soo saartay waan soo dhaweyneynaa waa wax qiimo badan waa wax loo baahnaa waxaan rabnaa jubba loo wada dhan yahay jubba la wada leeyahay jubba nabad ah jubba horumarsan jubba oo muxuu ahay dhaqaalaheeda iyo horumarkeeda iyo dadkeeda ay iswada xambaarsan yihiin in la dhisa ayaan rabnaa dowladda federaalka awna waa soo dhaweyneynaa go-aankeeda keliya waxaan rabnaa inay wadatashiga la badiyo oo ay nala tashato insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xildhibana ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya oo maanta kulan magaalada caasimada muqdisho uga qaybgaleen ka sheegay inaysan aqoonsan doonin iscalamasaarka madaxweynaha jubbaland uu isku calama saaray madaxweynaha jubbaland barnaamijka xulasha warasada dhegeysanaysaa raadiyaha adana naga socotaan gobolka hiiraan ee hirshabelle ayaa markaan aadiyaa sida ay noo sheegeen wararka naga soo gaaraya gobolka hiiraan al-shabaab ayaa jidka u gala gaari sidee qaad oo marayay wadada u dhexaysa magaalada buloberd ee gobolka hiiraan oo godan ay galsheen dagaalamayaasha al-shabaab iyo degmada jalaqsi oo gobolka hiiraan ee hirshabeelle goobtogeel caawa nala hadlay waxay noo sheegeen al-shabaab ay gubeen gaarigii qaadka siday sidoo kalena ay dileen laba xubnood oo la sheegay in la socdeen gaarigii al-shabaab ay ku gubeen inta u dhexaysa magaalada jalaqsi ee gobolka hiiraan iyo magaalada buloberdo oo al-shabaab in ka badan afar sano godaan xoogan ay ku hayaan mas-uuliyiinta gobolka hiiraan ee hirshabelle ayaa sheegay in hadda aysan ka hadli karin dhacdadaasi balse ay wadan baartaan iyo dabagal ay ku hayaan ee al-shabaabkii halkaasi dhibaatada ka geystay wala kusoo korra saaxiibyaal waa ku dhegeysta doontiin wararkeena iyo barnaamijyo dambe ee soo socda xulashada warasada ayaa dhegeysanaysaan radio acdan oo nala socotaan ciidamada milatariga soomaaliya oo garab ka helaya ciidamo ka tirsan kuwa midooda afrika ama soom gaar ahaan kuwa etoobiya ayaa maalmihii lasoo dhaafay wii howlgalle ay ka wadeen inta u dhexaysa magaalada buuraha kabe ee gobolka iyo sidoo kale magaalada baydhabo caasimada kumeel gaarka ee maamulka koonfur galbeed waxaa la sheegay ciidamada ay howlgalka jiraan qarax lagula aatay meel udhexeysa burha kabiyo baydhabo waxaana qaraxaasi kasoo gaaray dhimashadii dhaawac ciidamada etoobiya qaybta ka ah howlgalka midooda afrika amisom islamarkaasna ciidamada milatariga soomaaliya ku helinayay howlgalka laga sameynayay ee sidoo kale inta udhexeysa magaalooyinkaasi gudoomiyaha magaalada burha kabe ee gobolka bay cabdi maxamed cali oo caaway inoo waramay ayaan ka waraysnay howlgal ciidamada milatariga soomaaliya ka wadaan dhammaan gobolka baay ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya
howlgalka way socdaa hadday bilawday howlgalka howlgalka way socdaa hadday bilawday xaaladiis waa okay waay howlgalka way dareerana howlgalka waa ka bilawday soonaa gobolka baay ilaa degmada buura kaba intii indhahaysa ilaa aba jidka agargaarka jidka in oo lasku fura ayaa la rabaa jidka oo suura degmada ilaa gobolka baay ilaa degmiyaalka in lasku fura la rabaa jidka waa garta qorshahan ee hadalkaani muxuu yahay
howlgalka waa ha qorshaha howlgalkan ay wadaan ciidamada militariga soomaaliya iyo in ciidamada in etoobiya laga safayo nimanka oo nabadjiidka ah oo duurka ay ku jiraan oo dadka oo shacabka soomaaliyeed oo ay baabinayan arlaawayaasha ah kuraas in oo laga safeyn raba howlgalka waa garta marka meelaha ee ciid- howlgalka ay ka wadaan ciidamada militariga ee bartilmaameedka waa meel ma
meel keliya ma aha meel bartilmaameed oo keliya oo ma aha ilaa isku jirta ilaa shira ilaa hoos ilaa inta indhahaysa iyo iyo waay iyo degmiya degmo nookaas ilaa geesoor ilaa waywaajid xudur iyo inta dhacdiyo howlgalka hal meel maaha howlgalka way fara badan yihiin waa garta ciidamada ayaa howlgal samaynaya ayaa duleedka magaalada ee buuraha kaba qarax lagula egtay dhimashadii dhaawac ayaa ka dhashay maya waxaas ma jiraan wax dhimashadii dhaawac oo garaha oo niminta oo oo- oo arlaawayaasha wax ma jiro wax been eh waay waxaas wax jiraan maaha Ee, in ka badan laba iyo toban saac ayay isgaarsiinta ka go-oneed ee, shalay ilaa xalay ee, magaalada buuraha kaba iyo sidoo kale magaalada baydhabo sababtu maxay tahay kolonyo ay ka tagtay oo degmada buurhagaba ay ka tagtay gobolka u socota ayay haayeen eh, marka wax dhibanna ma gaadhin wax shabaaba oo dagaal ka dhagina ma jiraan kolonyo waxaa loo damiyey oo shirkada waxa oo loo damiyey anteenadeeda waxa oo qaraha iyo waxaas in lagu soo jignaado waxaas loo damiyey maayo wax dagaala kama dhihin waa garta shacabkii ee, qaalaan badan ayay muujinayaan ee, ciidamada howlgal ayay wadaan ee, al-shabaabna meelo dhow oo degmada buuraha kaba u dhow ayay ku sugan yihiin dowlad goboleed koonfur galbeed waxaa go-aankeeda ah in oo gobolka ilaa degna in laga horeeyo nimankaas adowga ah oo nabadjiidka in laga horeeyo ayaa go-aankeed saas waay oo milatariga ilaa ciidamada amisom howlgalkaas ayay bilaabeen Eh, waktin waa soconaya asiga oo shacabka waxba kama soo gaarayo waxa kama soo gaarayo ma lahan shacabka shacabku haddii aad tirada ka jirtaan oo isgaarsiinta aad ka jirtaan ee, dhibaato maahan ma ma ma shacabka waxba kama soo gaarayo shacabka waa aadi waayo waxba kama soo gaarayo dowladduna way garanaysaa shacabka meeshii degin hoolaha meeshii joogaan way loogyahay waxba kama soo gaarayo waa garta marka sababta ee, loo jarayo ee, ciidamada amisom markii howlgalkaas samaynaya ateena loo jarayo maxay tahay anteenka waxaa loo jiraynaa jidka miina ay geliyeen miinadaas oo darteeda miinada ee anteenka barakaada waa isla socdaan mogtahay waxaas way wax loo daminay maayo waxa oo dagaal oo ka dhacay ma jiraan jidka oo oo am- amsom oo ciidamada nabad bay ku tageen gobolka aadi bay u seedeen nabadgelyo bay ku tageen xaaladooda aadi way laakiin anteenka waxaa loo damiyay daraga oo awdiisa qorsho kale ma la waaye oo ahayn in la jiro ateenada markay safrayaan ciidamada amisom iyo kuwa xoogga dalka
way waxaan waa dhowr sano ay duurka ay ku jiraan nimanka adowka eh, wa- way- duurka soomaali meel badan gobol iyo caasimada adiga way joogaan marka waa la dagaalamaya hadda isagoo hadda ay bilaawtay waa garta meelaha ugu sokeeya ee idin dhow oo al-shabaab ay ku sugan yihiin waa meel ma al-shabaab meel aan joogin mala meesha anaga hadda kasoo hadlayda way joogaan meesha anaga hadlaya way joogaan meel aan joogin mala Ee, magaalada buurarka waa hadda igala hadlayso ee, meesha ugu sokeyso oo al-shabaab ay ka taliyaan oo idin dhow waa meel ma way joogaan meel la yihahdo ilaa eh, bisigade guureyla boolofulay ilaa doodol ilaa meel aan joogin malaha meeshaas gobolada gobolada dhaha ilaa shirayla shirayla dhaha meel aan joogin malaha way joogaan meel kasta oo dowladda joogi hata way imse kilomitr idin jirtaa marka meeshaas ay ku sugan yihiin al-shabaab way egdahay dowladdana way egdahay amsona way egdahay meesha ayay ku sugan yihiin dowladda waxaa welba ayadaa isticmaashaa shaqadeeda way way hadda u bilaabin ayadaa ogda eh, an- eh, sil dowli aniga ma ogin laakiin eh, howlgalka mar badan abaabul mar badan bay socday laakiin dowladdu way ayaga la socota abaabulgalka amintii ayada oo qorshayda qorshada qorshada way qorshada abdullahi waay qorsheay waay dadka ee, ku nool koonfur galbeed soomaaliya cabasho ay ka muujinayaan ciidamada etoobiya qaybta ka howlgalka midooda afrika amisom iyo sidoo kale ciidamada militariga waxay leeyihiin dhac ayay u geysanayaan dadka ku safraya inta udhexaysa buuraha kaba iyo iyo magaalada baydhabo ee gobolka baay ee, marka al-shabaab laga beegsanayo soo kama darin mida shacabka loo geysanayo waa dhibaataha oo ciidamada amisom ay geysanayaan oo degmada buura kabila gobolka baa ay udhahaysa marna ma jiraan been waay waxaas waa garta dadka shacabka leeyahay oo ka soo baxa baydhabo oo ay furtaan waddada u galaan ee, militariga sbaare ayay dhiganayaan ee, qorshuhu maana howlgal in sameeyaan waa in dadka shacabka meesha lagu dhibaateeyo maya been way waxaas been way waxaas been way ciidamada amisom aad baa u shaqeynayaan ciidamada militariga soomaaliya dowlad goboleedka koonfur galbeed ciidamadoodna aad baa u shaqeeyaan dowladana militariga hadda way joogaan aad baa u shaqeynayaan wax dhiba kuma jiraan laakiin nimanka adowka ah meel walba gobol iyo caasimada ahdiya mar walba meel beegsanaayeen aadi waay taas wala caalamka ku dhaam iyo way waa- waa dib- maha waan la dagaalamaya marka oo badliidaas ciidamada milatariga soomaaliya ee ku sugan inta u dhaxaysa ee buraha kuyii magaalada baydhabo waxaa leeyahay gaari safar ka soo baxay baydhabo ayay jidka u galeen ee dumar ayay kala degeen way faraxumayeen qaybna waa dileen qaybna waa kaxaysteen waa dumar oo la farmaayaan gobolada ayaan magli jirni maayo gobolada aniga aad iyo aad fiican yihiin way degin yihiin al-shabaab dagaalkeeda waa aad waay taas waa waa la isku ogyahay dagaalka waa hadda bilaabaya waa qorshaysan waay waa la isku ogyahay dagaal kameera ilaa adig ayuu ka baxan koonfurta soomaaliya ma hadda hadda hadda waa dagaal oo saas anigu maglin hadda ma maglin laakiin dagaalku way bilaawinaya mar dhow way soconaya aad way Ee, wax dagaal hadda socda ma jiran oo ka socda maya deegaanka maya maya Afur Beed.
waxaa ka socda ma jiraan waa garta ma jirtaan marka deegaana al-shabaab laga saaray oo u dhow ee, buraha kaba al-shabaab way lagsaari way badan yihiin ilaa jidka jidka waa la safarka waa la marwaaya ayaantan ilaa bishan dambe safarkii hata way goyaan laakiin shalay ilaa maanta safarka way socdaan aad way waa laga heli jidkooyadii ayaga oo sameeyeen waa garta ee, deegaanada al-shabaab ee ciidamada milatariga soomaaliya ay kala wareegeen ma dagaal bay kula wareegeen mise intiisa gaarin kahortooda ay al-shabaab ka baxeen deegaanadaas dagaal ma galaan waa isku ordahayn ciidamada haddii agtooda ka- oo hal kilomitr ciidamada jiraan waa isku ordahayn wax dagaal gaba- galay maaha nimanka gaartan waagii waa ay gabanayeen ma lehe marka insha allahu eh, xaaladdu way degan tahay gudaha kaba Mhm, marka deegaanada la Jawgeedu way wareegay oo degan yihiin, ciidamada dagaal ay soomaaliya kama jiraan.
ay la wareegeen ma ciidamada milatariga keliya mise waxaa ka mid ah ciidamada etoobiya ee qaybta ka howlgalka midooda afrika misom ee gobolka ka howlgala ciidamada masoomiyada military ciidamada oo dowlad goboleedka ma kaleeraayaan ma kaleerto waa la jiraan ayaga waa garta dibadu way isku sugan yihiin Mhm, waa garta marka ognahay in isla lahayn ciidamo bolis ah oo sugi kara amniga deegaanada al-shabaab laga saaro oo ciidamada militariga soomaaliya ay la wareegaan marka yaa sugaya amniga deegaanadaasi mise gacanta ku haya hadda amniga waxay sugayaan eh, military dowlad gobo- oo dowlad dhaha iyo dowlad goboleed ilaa amasom way sugayaan ciidamada waa iska meeshi waa garta marka ee, ciidamada militariga deegaanada al-shabaab ay ka saaraan ma ka baxaan mise waa ku sugan yihiin way ka sugan yihiin wa- way ka sugan yihiin meesha ayaga laga heliyo way joogaan ah, lam- ah, malakaa tagin way joogaan shacabku way dhibaatanayaan laakiin dowladda iyo amasom waa- iyo shacabku way iga gaarayaan waxna ma dhibaatanaya way dartooda ayay fulinayaan waa garta ma jirtaa in al-shabaab ay maar kusoo rageen ee, buurarka dadka ku nool iyo sidoo kale baydhabo amarkooda maalin kasta amar bay soo diinayaan ayaga amarkooda nin gaadanayo malaha laakiin aan shacabka shacabka dowladda hadda shacabka amar is is lama gaarin Dow- dowladda iyo shacabka wada shaqayn bay leeyihiin waa wada shaqaynayaan laakiin hadda amar iyo amar diidi iyo amar daro maba kala jiraan dad laakiin waa jiraa amar aad dadka tiraadeen yaan la qaadan amarada al-shabaab aa ma ma ma taa lama gaarin al-shabaab ilaa dalka lagu wareey shacabka balaandada mogtaha shacabka adigana dhankooda ayaa marka biyaan dowladda dhankaas hadda amarkeeda way dhib dhib bay keenayaan mogtaha shacabku way badahayn marka xaaladda aad yahay bariga hadda way fiican yihiin laakiin bari iyo saadan akhbaar baa laga helaya waa meeshii ku dambeysa maya maya maya maya waa saameynaya ma waa dagaalaya mise waa dhibay iyo nidaam soomaali gaar marna ma jiraan iyo dowladda waa jiraan waa ma jiraan laakiin araaga iyo waxaas baa loo dameeyay anteenada moogii wax dhibaata ma jiraan
gudoomiyaha magaalada burhakab ee gobolka baay ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayuu kaasaa oo sharaxaya howlgal ciidamada militariga soomaaliya oo garab ka helaya ciidamada amisom qeybta ethoobiya ay ka wadaan dowlaadka magaaladaasi siiba inta u dhexaysa magaalooyinka burhakaba iyo magaalada baydhabo ee caasimada kumeel gaarka ah ee maamulka koonfur galbeed kulan wanaagsan ayaana leenahay xulashada wareysada ayaad dhegeysanaysaan redio cdana wanala socotaan guddiga joogta ee golaha shacabka iyo baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa ka shiray ajandayaasha horyaala kalfadhiga lixaad ee golaha shacabka iyo baarlamaanka federaalka soomaaliya kulankaas ayaa intiisa badan waxaa ka qaybgeli xubnaha joogta ee golaha shacabka iyo baarlamaanka federaalka soomaaliya waxayna sidoo kale meesha ay keeneen eh, sidii eh, golaha shacabka iyo baarlamaanka federaalka soomaaliya ajandayaashiisa kulankaasi lixaad loo soo diyaar lahaa kulankaas marka soo dhammaada kadib waxaa warbaahinta la wadaag xogoyaha joogta ee golaha shacabka iyo baarlamaanka federaalka soomaaliya cabdikariin buux maanta ay taariikhdu tahay toddobiyo toban waxaa qabsooma kulankii labaad ee guddiga joogtada waxa ajanduhu ahaa sii wadidda kii arrimihii lagu soo gurfeeyey kulanka koowaad dhammaystiristeeda iyo wixii qabsoomay eh, muddada iyada oo aan actually la saaray muhiimadda ajandaha oo de- ajandaha kalfadhiga lixaad samayntiisa iyo isla markaa golahan cusub ee uu u soo guuraya golaha shacabku oo dhismo cusuba oo shaqooyin badan kolle u baahan wax kastoo la dhiso ayaa maanta kormeer lagu samaynayey eh, kormeerkii ugu dambeeyey baa lagu samaynayey maadaamuu howlgalayo sabtiga kormeerkaas oo saddexdii guddoomiye guddoomiyaha golaha iyo labadiisii ku-xigeen iyo xubnihii guddiga joogtadu ay kormeerayeen si loo qiyaaso eh, wixii laga fili karo maadaamuu yahay meel cusub oo haddana aan sidii hore oo kii horeoo kale aan ahayn ka dhisaan duwan marka si loogu shaqayn lahaa ayaa la horumeeraya meelihii ciladuhu ay jiraan si loo hagaajiyo iyo waxyaaba noocaasa taasina waa la dhammaystay assalaamu calaykum xogayaha joogta ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayuu kaas ahaa oo warbaahinta la wadaagayey ee kulan maantay gudda joogta ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ku yeesheen magaalada caasimaddaha ee muqdisho kulan wanaagsan ayaana leenahay saaxiibayaal xulashada wareysyada ay dhegeysanaysaa radiyoga cdaan nala socotaan saaxiibayaal qayb gudmiye barnaamijka isa soo gaarnay ee galmudug ayaa markaan dib ugu soo laabanayaa cutubyo ka tirsan ciidamada biliska ee deegaanada galmudug ayaa maanta waxay la wareegeen amniga inta u dhexaysa deegaanada marar gur iyo sidoo kale magaalada goonlabe oo qiyaastii soddon kilomitr dhanka galbeed kaga beegan magaalada cadaado ee xarun ah baarlamaanka ee galmudug si loo xaqiijiyo amniga islamarkaasna looga hortago isbaarooyin jidgal ah oo dhowr jeer dadka halkaasi ku safra dhibaato loogu geystay ciidamada biliiska ee deegaanada galmudug ee federaalka ka howlgala ayaa dhowr fariisin ka samaystay inta u dhexaysa deegaanada maraguur iyo sidoo kale magaalada gudunlaba ee gobolkan galgaduud taliyaha biliiska dhuusamareeb gaashaanle cabdulaahi xasan macalin ayaa wuxuu sheegay in ay soo afjaran doonaan kuwa cadaystay dhibaatooyinka dadka shacabka ah ee markasta dhibka u geysta inta u dhexaysa mararguur iyo gudunlaba
waxaan joognaa deegaanka mareegur oo runtii ah magaalada dhusmareeb ee xarunta caasimadda galmudug dowlad goboleedka galmudug u jira soddon kilomitir una dhexeeya degmada cadaade iyo dhusmareeb meeshaani waxaan keennay ciidan boliis ah oo isku dhaf ah oo deegaanka godinlabe iyo deegaanka mareegur iyo deegaanka gadoon si toosa si u wada howlgeli doona ciidankaana waxay ka shaqey doonaan saddexdaas deegaan qolqolotooyin ka soo laalaabtay oo ah dad caadaystay inay isbaaro dhigtaan iyo dad ka dhex shaqeeya qabiilka inay isku diraan oo runtii aana qabiil iyo wax loo aan loo baahnayn inay ka dhex abuuraan marka waxaasoo dhan meesha ka bixi doonaan haddii alla idmo waxay ka shaqey doonaan ciidankaana inay amniga deegaanadaas ay si isku mid ah sugaan maadaama hadda waxaan joognaa miriirigur waxaan tegi doonaa deegaanada kale haddii alla idmo ciidankiina ayagoo si isku mid ahay intaan ugu feelinoon u wada khudbaynay waxaan u samaynay saraakiil si toosa u wada xukumi doonta oo saddexda deegaanba si toosa uga howlgelaysa haddii alla idmo waxaa meesha ka baxaya markaas in muxuu ahaa ama uu godin laba aado ama uu godoon aado ama uu meel kale aado marka waxay samaynaysaa ciidankaas wax badan ayaa faa'iidahay leedahay taasna waxay tahay maanta ayay noo suurto gashay waxaa halkan la jooga taliyaha saldhigga degmada cadaado runtii iyo taliyaha deegaanka godonlabe iyo taliyaha deegaanka ciidanka aan u dhiibnay la yidhaahdo mareer gur guddoomiyaha degmada mareer gur waxaasoo dhan waxaan isugu keennay oo maamulka iyo ciidan ahaan intaba aan isugu nimi waxawaaye inaan amniga ka shaqeyno deegaanka inaan ka shaqeyno dadka musaafirka ah waddada maraa la nabadgeliyo dadka dhibaateynayana aan horgeyno runtii sharciga lana soo qabto deegaankaana si nabada lagu maro waxaan rabnaa inaan goobtan uga faa'iidaysto ama xafladan uga faa'iidaysto munaasabadan uga faa'iidaysto uguna digo dadka caadaystay isbaarada iyo jidgalka waddooyinka ama dhibaatada dadka musaafirka ah in la soo qaban doono waan la dagaalami doonaa haddii alla idmo kii aan qabanana waxaan horgeeri doonaa cadaaladda
qayb gudoomiye barnaamijka isa soo gaarna saaxiibayaal wasiirka wasaaradda warafinta dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayir maarey oo welinayaan wasiirka warafinta waddanka jabuuti ayaa maanta kormeer waxay ku tageen xarunta wasaaradda ee magaalada caasimaddahi muqdisho tiyaatarka qaranka iyo sidoo kale madaxafka qaranka ee magaalada caasimaddahi muqdisho nanay kadib shirshir aad oo ku qabteen xarunta wasaaradda warafinta ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa wasiirada waxay si wada jira ay u qeexeen horumarka dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan amniga muqdisho horumarka uu ku tallaabsanayo
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم mudane wasiir maxamed waad ku mahadsan tahay soo dhawayskii ilmaaya shalay aadna garab joogtay ilmaaya maanta aadna garab joogtid waan ku faraxsan yahay visiitkeegaan kugu u yimid maanta muqdisho maanta waxaan fursad u helay inaan soo indhaindheeyo raadiyooga iyo tv-ga muqdisho waxaan la kulmay si fiican ba horta naloo soo dhoweeyey raggii mas-uuliyiintii raadioga iyo telefishinka si fiican bay noo soo dhoweeyeen waxay noo bandhigeen waxay qabtaan arrimahay wadaan qorshahay ku tala jiraan inay inay hirgeliyaan wallaahi runtii waxa weeyaan qorshe fiican weeyaan jabuutina way garab gali anakuna waan garab galaynaa madaxweynuhuna uu sare joogaa ismaaciil cumar suu ugu garab geli lahaa raadiyoga iyo tv-ga soomaalida khaasatan muqdisho iminka ahaana waxaan bandhigi doonaa oon samaysan doonaa xidhiidh labada wasaaradood say u shaqayn lahaayeen oo u iskaashan lahaayeen dhinaca raadiyoga iyo telefishinka hadduu alla ka dhigo aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay soo dhaweyskaagii dee muqdisho telefisonka xilligan ka yar daawada de anugu in yar baan ku yar darsane oo gaare muqdisho telefisonka xilligan ka daawada dee waxaan arki jirnoon oo gaaladun dee ajaanibigna tusi jireen dee qarax iyo xun bayna tusiyeen dee maanta xilligan imtixaan aad baan ugu farxay xoog baan u farxay waayo dhulkiyo nadiifa dhulkiyo degan dhulkiyo soo kacay dee aad baan u farxay xilligaa laga yaabaa inaan soo noqdo hadduu alla ka dhigo aad baan u farxay waa mahadsantihiinbismi illaahi raxmaan iraxiim maanta waxaa marti noo ah oo runtii nagu soo booqday wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska wasiirka waddanka aynu walaalaha nahay ee jabuuti walaalkay mudane ridwaan cabdilaahi bahdoon iyo ambaasador aadan ambaasadorka jabuuti halka dalka soomaaliya u fadhiya ayaa nagu soo booqday runtii waannu sida la ogyahay wada leenahay laba daloo walaalaa laba dadoo walaala aanu nahay wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradda warfaafinta ee jabuutina xidhiidh fiican leeyihiin oo walaaltinimo isla markaana dib u soo dhalashadii warbaahinta qaranka soomaaliyeed madaxweynaha iyo dowladda jabuuti ay hool weyn ay ku lahaayeen gaar ahaan raadiyo muqdisho oo madaxweyne ismaaciil cumar geelle uu keenay qalabkii ugu horreeyey lagu furay intii ka dambaysana ka warhayn joogtaa ay jirtay ama xagga ha noqoto tababarka shaqaalaha khibrad isdhaafsiga iyo iska warhaynta labada wasaaradood iyo labada labada qaran mudane wasiir soo dhowow aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaad na soo booqato dalkaagii hooyo ee labaad aad timaaddo nala aragto sidaad hadda soo booqatay warbaahinta dawladda iyo meelihii ah sida aan sheegay asaskoodii labaad aad ka qaybta ahaydeen wasiirka waxaanu ka wada hadalnay dabcan xoojinta xidhiirka labada labada wasaaradood iyo labada dal ee walaalaha ah gaar ahaan labada wasaaradood inaan yeelanno iskaashi iskaashiga jira lasii xoojiyo xagga iskaalinta qalabka iyo dadka khibradda dadka iyo qalabka intaba inaannu iska kaashanno ayaannu wasiirka ka wada hadalno ku ballannay marka imaanshahoodana aad baannu ugu faraxsannahay marka mudane wasiir soo dhowow sida aan kuu sheegay annakuna waa idin soo booqan doonaa annakoo agaasimayaasha iyo farsamo yaqaaniinta warbaahinta qaranka soomaaliyeed annakoo hogaaminayna si aannu idinkana idiinla aragno dhowr jeer horena waa jireen booqashooyin laisdhaafsaday marka fiil hom dalkaagii hooyo weeye insha allahu tacaala mudane wasiir wasiirada warfaafinta wadamada soomaaliya iyo jabuuti ayay kaas ahaayeen oo warbaahinta maanta kula hadlay muqdisho islamarkaasna ka warbixinayay horumarka amniga ee magaalada caasimada xer muqdisho ay samaynayso iyo sidoo kale horumarada dhanka wasaaradaha ee dowladda federaalk soomaaliya muddooyink u dambeeyey ay ku tallaabsanayeen gabagabada barnaamijka soo gaaran waxaad kusoo dhawaataan kalamaan
waryaaya war ma haysaane dowladdu waxqabadka ay ku faani lahayd mar dhoway soo bandhigaysaa taallooyinkii magaalada muqdisho ee dagaalkii ku burburay ayay dib u soo noolaysay marka waa baxaysayin hadda mar dhowaa bacda laga fiiqaya oo daawanaysaan haddii alla yidhaah war taalooyinkaas nabadii noola maluuqara war nimiya hortaana may liyaabay angololodku dhuuriya oo malaariyan goraasan dalki iyoonay dadka walka gobashan baahan shiid aman dhaardumi dhisawjay may may hebhanlii kordhiya demineedo mudunsinaya waan unan dhagamaaanila war haddaad gaajaysan tahay waa la lebistaa taalooyinkana waxay ka mid yihiin bilicda magaalada ani waxaan soo xasuustii xilligii hore oo xamar xamar ahaay war adeero taallooyinkani way isku jiraane ma la kala saaray artaallooyin horta hala dhisa ma xumee aniga horta waxaan la yaabanahay tii sayidka xay noogu dhiseen horta dawladda soomaaliya waxaan isku ogayn in shabaab lala diriro taalladii sayidka in dib loo cusbooneeyo anugu waxaan u arkaa inay shabaab dhiirigelin u tahay sababtoo ah markaad taariikhda dib u eegto oo dhaqamadii sayidka raadiso qofkii naftiisa iyo maalkiisa uu bannaysanayo wuxuu dhihi jiray waa xujoobay shabaabkuna waxay yidhaahdaan waa ridoobay waa hal mabda labadaas eray kala adeegsadaan marka waxay ku kala duunaayeen godane iyo sayidkii haba yaraatee ma jiraan waradeena haddii taalladii sayidka taagteen annaguna taalladii godana ayaan taagaynaa warnimayow sayidka waxaa iga filan wuxuu ahaa gabagii cali jaamac haabiil wuxuuna yidhi muslimnimo nimaan kugu dhaqayn muuminnimo qaasa gaal maxasta kuu dhowro ood magansataa dhaama bismillaahi raxmaani raxiim shabaabku inuu nagu cusub yaan u maleeyeynaye ma horaw u jiray war cali jaamac haabiil ma taqaanide rag taageerayaasha sayidka ah kuwa hadda taallada dhisay oo kale ay markay yidhahdeen waa mahdigii diintu sheegtay wuxuu yidhi safar waa la taakulaynaya lama tayiisayn turuqyada intuu gooyo buu timir ka cootaa kun tawxiid qoraysow sidii tays u gowracay toddobuu qabaa naago xora tuu falaa darane ma talyaanigaana mahdiya tirina waa yaab warqamaan bulhanna wuxuu yidhi alle ahlicilmina waa yaqaan waana caytamiye carabkiisa sow uma baqiyo codadkan uu baani war sayidkuna wuxuu yidhi oomaadda duulayee cadanka keeneene cirkiyo dhulkas qabsada cadhadhaqdoodii adiguba caqlaad leedahay carar maxaa dhaama aryaadhaha sayidku dadki dhintayow ka mid ahay xaawataakaa ka mid ahayd dhagax tuuraa ka mid ahay axmed gureeyaa ka mid ahay eswaay eelaa ka mid ahayd dadki dhintay intaad ka daba argaagaxaysiin ayaa koo dhanna taalooyinkoori waa la dhisay ha ku argaagaxina dad dhintaya kuwii noolaayaan xabbad haysanine waxaan anigu intaas ku dari lahay how ninkii dhintay dhul waa heele halka dhaaqmaaya xaad dhahdeen ninkii dhintay dhul waa heele halka dhaaqmaaya xaad dhahdeen war aniguna waxaan dhihi lahaa anoon waxba ilowsanayn dabiilkii jira aadima anoon waxba ilowsanayn dabiilkii jira aadima haya laashin muluqow waranna waxaan dhihi lahaa inantan jeclaadaaba waa reera gabadhoodii iyaduna isoo doono bay dhihi taqaanaaye anna lacag ma haystee midaan soo xadaan rabeeye qodbasiro ilaahow nasi caadil baa tahay war gabar islaamadoo laha haditii hor la ilaahay dembisheenna oo dhaafa tookal ilaahow maabaniinsiidayo la hadaw war hadduu jacayl saas ku haya lacaglahay ku hays sanduuqii gurmudka guurka shalay haddaa furay war aniguna waxaan ku dari lahaa casrigan ma laha aadanuhu caadadii hore cisigii ka gudub gobonnimiyo ceebka waxaan cunin inuu cuno ayuu camalki joogaa anna waxaan dhihi lahay hooyaalayay hooyalaydu la isma waalwaalo
war adeero anna waxaan odhan lahaa hooyaalayay hooyaalayay gabayga way ugu horraysaae dawladdu horta shuruucda suugaanta soomaaliyeed ha soo saarto wax kale ku qancan mayne waryaa dawladdu waa soo saartay shuruucdii suugaanta soomaalida waad ogeyd xuskii kowda luuliye qaranka laba wasiiroo geeraar iyo baraambur war wasiirrada ad sheegaysid bayliya khadiiji miya anigoo mucaashaqa markaan jabadka soo fuulay waa adinkii jacayl aawadii ooday i lulaye war maanta leecasiyaa waa dabaalnimo arwar ma haysiine maanta ceebaa dhacday gobolka gadow ayayna ka dhacday ceeb ha igu sheegin ceebaanba necab ha qandhac xanuun badan ha qaatee abdulla usanley ma arne ceebuu laba afmaroojis waaye horaa waxaa loo yidhi adduunya ceebaa log ordaa aakhirna cadaab war warkaan naga dhex gelinaya dhegaysta war wasiirka amniga jubbaland ee maxkamadda la soo taagay maanta gobolka gadow rag loogu aarayo oo ganacsato badeecadooda iska gadanaya ah oo madaxweyne farmaajo ay qaraabo yihiin ayaa la afduubtay markaa gaalkacyaa ka maqli jira qabiil qabiil loo afduubaye ma dhaqan xumadii baa gobolka gadow ka bilaabatay war gaalkacyo waxaas waa ka ilbaxday waxbarashaday kaalanta labaad ka gashay war aargoosi iyo afduub arrin habboon maahane dadka gobolka gadow arrinkaa ha ka hor tageen war waxaa la yidhi nin la xidhay nin baa loo xidhaa waa dekanadiisa nin dameer haraatiyey xaggee arki laga dooni marka arrinta cabdirasiis janane maxkamadda gobolka banaadir la keenay dadka gobolka banaadir ha ka hor tageen nimanoo waxaan maqli jiray matuugaasaa lax ka dhaarsataa hankoolka galmudug waa kaasi car nabad ha ka shaqeeyo war shirkada ganacsioo ka shaqeeya sarrifka lacagaha onlaynka ah ayaa ciidanka booliisku albaabada isugu dhifteen baa la yidhi meheradahoodii qalabkiina waa laga aruuriyey ayagii maamulkoodiiyo shaqaalahoodiina xabsigaa loo taxaabo ciidamaduna waxay sheegeen inay argagixiso si hoose ula shaqeeyaan oo baaritaan ku socdo aryaa online haday ahaayeen ma offlinea laga dhigay aryaadhaha ilaa ganacsatadaas dembi lagu caddeeyo idinku hadda dembi ha saarinee jooga aan war ma haysino waxaa maxkamadda ciidamada maanta la hor keenay waa guddoomiyihii degmada maxaas waxaana lagu eedeeyey ku-xigeenkiisii inuu dilay acuudu bilaahi min ashaytaan war dilkii ku-xigeenkiisa shabaabaa sheegtee waa la shaqaynaya miyaa loo heestaa war ama ha la shaqeeyo ama yuusan la shaqaynina guddoomiye uu guddoomiyey ku-xigeennada iska ilaaliya leenadaha dakana ka galay aryaa ammadda kana ha galo amba yowda kana gelina shuutaa laga rabaa inuu suuratulmaa'ida ku kor akhriyo war guddoomiye cumar finis wuxuu yidhi nin la magacaabay wax ma qaban karee dhiiqada hortiin intaa laska qaada war guddoomiye cumar finish wuxuu yidhi guddoomiyaasha degmooyinka waxay shaki ka qabaan oo ka baqayaan in xilalka laga qaado aniga ima qorshaysna qof aan shaqayn weyn inaan xilka ka qaada aryaadhaha aan wax idiin sheego guddoomiye cumar finish lama dooran dadkunaasay u rabaan war guddoomiyaha degmada wadajir maanta wuxuu yidhi kalamaan baan ka tirsanaa maanta laga bilaabo oo adeer yaa soo qoray warya kale maantana four point five kan oo ka darteenaatana war ra'iisul wasaare kayraabe yidhi xubin baan ka ahay reer kalamaane maxaad guddoomiyaha ugu diidaysaan war xildhibaanada golaha shacabka qaar ka mid ahaba ka tirsana maxaad sheegaysaan wareede xildhibaan mustaf dhuxulo horta xaggee aad aryaada madax kalamaan ha noogu darin inoo geedkan hanaga keenina yaysan xirin ninkii walaaloo ku yidha walaal uroonaa la yidha ninkii walaaloo ku yidha walaal uroonaa la yidha warweriyo calimahadkeediyo kambaalu ku dhumaa la yidhi waa waalantiina ninka baafiya war war ma haysiine weriya ismaaciil sheekh khaliif turkigaa lagu qalayaa ah layidhi mar kale weriya salmaan iyo weriya baafana waa kor taagan yihiin maca guddoomiyihii jaaliyaduna waa kor taagan yahay tol iyo dowladna waa u baahan yihiin war adeer salmaan rushdi beri horaa la dilay xaggad ka waalantay aryaadhaha madaxda wasaaradda warfaafintu waxay dhaheen cabashada ismaanciil sheekh khaliif waa ka garaabaynaa waxna waa ka qabahaynaa hay dhaheen war weelma buyaa waalgoobada lankafidhii madiida wadaadna weriyihii imtixaanka ah cali aadan muumin muxuu weli kismaayo ku hayaa nimayo war may kahay walse ew xiddigiisa erar walay kahaayan awsan kismaayo kahaaya kollayba cali aadan howla'aan maahan u malaynaya war axmed cawil wuxuu garowa ku hayo calina kismaayo ku hayaa ee naga tag niman yahow baxda iyo caagga iyo badiba maacuunta baabuurta aan fuulla iyo weliba baaskiillo lambada iyo bateriyaasha iyo qalabka biifiga buriska iyo musmaarka iyo xargaha sida barootoonka sariiraha bukaanka iyo dawada lagu baskoonayo hubaj iyo cadaawaha hadday nabadu boorowdo laami budul la saariyo wixii beled qusaynaya dharka badanka qariyo kordhiya aadmi bilicdiisa biladaya maqas iyo timaha bay timada feerta koorsheegta bidix lagu xirtiyo kabaha baamooska fargashiga barbaar iyo gabdhaba bilahannaankooda jijimaha bilaad loo gadayo inan la buunbuunsho balaayiin alaabo intaa boqoljibaarkooda bu'da iyo guntoodiiyo cilmiga lagu bislaynaayo beeshu waa ka cayr oo dad baa beec u keensadee soomaaliya baraaruga markaan baaqiman nahay farsamada fariid waaye waa in lagu faanaaye
waraadhaa war ma haysaane magaalada boosaaso wixii dad joogay maanta madaxweyne deni bay soo dhoweeyeen oo wixii kismaayo joogana isagay soo dhoweeyeen dadkuma asagay u howla'yihiin warnimiyow deni intii kismaayo ka boojaysanaay iyo nabadi noolal geedashay goddi waana ka faa'iidaysati dadweynihii oo taaska jibaabow iyo hadhow ayan deni war warkaa naga dhex gelinina dhegayst siyaasigii muuse cali jaamacna maxkamaddii sii daysay waa kii u hambaliyeeyey laakiin xabsiga isaga laga bixiyey ee boosaaso dad badan oo kufsi gaystay baa lagu soo xila warwar ma haysida koonfur afrika waxaa la yidhi nin gabar kufsaday baa maxkamad la keenay markaasuu maxkamaddii gudaheeda wuxuu gabadhii uga tiriyey gabay ingiliisha oo macnihiisu ahaa idinku ma taqaaniine gabar wanaagsan bay ahayd kufsina ma astaahilina anigaa qaldamay warya mayleeray hoos adan kuunduru doogna malka gamaanyodaw gabayga markii tiris lakafadaay madis bankilutis yaaliyahayti madis maxkamadda lis ariya gabay waa jeclaayay waa fiicnaadeen warya shugul humo ay taasti suubi waana waryaa beenta iska daa nin gabyahay gabar ma kufsadee war ayaantan golayaashii deegaanka dagaalaha ka socda iyo khilaafyo badanaa la leeyahay maxaad ka ogtihiin war buulo burda iyo bardaalaba dhibaataa ka taagan war waxaasi ceebtiinna maaha waa caadadiin aryaadhaha war ma haysiin cabdulaahi sheekh xasan mugi cumar finish guddoomiye laga dhigay ow xishoodo mucaarad waa iska dhaafiyey warnayo cabdiraxmaan cabdishakuur markii qarafaan wasiirka laga dhigay muxuu u xishoon waayey waryaa xildoonid lagama xishooda ma marintiin adinka war bani'aadanka bani'aadan iska imaahin isku gorasho ma eh dadka daa'inkeega uumid dibcigooda hal maahan aryaadhaha war ma haysiina ra'iisul wasaare khayr raxalow dheelmadaa la yidhi maraykan kowna fattaq ka yiriyaa la yidhi deintina waa la cafiha la yiri dayhe war xildhibaan xuseen carab ciise oo mucaaradka ka mid ah ayaa warqaddii hantidhoorka uu soo saaray shirkii la galay oo mucaaradku ra'iisul wasaaraha maraykanka ma uga sii horreeyeen shilin nala kuma lahan waxaa la sheegayana waa been abuur dee in nala kula yaana nala ka qaadi ma maa naloo soo dooni karo ninka xoog diyaaradihii ruushka kurburoogya kurburoogya mataangiyaashii ruushka laga war deenta haliska bahso waryaa
way mahadsan yihiin saaxiibada xudunta kalamaan intaan ka bixin saaxiibayaal haddaan markana aadno ee gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada maxaas ee gobolka hiiraan ee hirshabeelle maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta waxaa kasoo hormuuqday mas-uuliin hore ee maamulka magaalada maxaas ee gobolka hiiraan ee hirshabeelle guddoomiyihii hore ee degmada maxaas ee gobolka hiiraan cabdiraxmaan sheekh cilmi cawaale iyo shakhsi kale oo lagu magacaabo nuur ibraahim hadlale ayaa loo haystaa qarax lagu dilay guddoomka xunkii hore ee amniga siyaasadda degmada maxaas ee gobolka hiiraan cabdirashiid cusmaan carab qaraxaas oo dhacay sagaaliyo tobankii bishii abriil ee sanadkaani qaraxaas lagu dilay ku-xigeenkii hore ee amniga siyaasadda degmada maxaas ee gobolka hiiraan cabdirashiid cismaan carab ayaa mas-uuliyaddiisa waxaa sheegtay dagaalamayaasha al-shabaab ha yeeshee mas-uuliyiintan loo xiray eedeymo la xiriira tuhun laga qaban ka dambeyn ee qaraxa lagu dilay guddiga ku-xigeenka dhanka ammaanka siyaasadda degmada maxaas ee gobolka hiiraan iyo hirshabeelle qaraxa lagu dilay guddiga ku-xigeenka ayaa ka dhacay gudaha degmada maxaas waxaana sidoo kale ku dhaawacmay labo ka mid ah ilaalada la socotay guddiga ku-xigeenka dhanka ammaanka siyaasadda ee degmada maxaas ee gobolka hiiraan iyo hirshabeelle raggan ayaa maalmahan ku xirnaa magaalada caasimadahe muqdisho waxaana maanta qaminsa kiiskooda la gudagalay inkastoo ay jiri doonaan dhageysi fadhiyo kale oo maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ay sheeteen dib laiskugu soo laaban doono maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ayaa waayaha dambe kordhisay shaqooyinka ay qabatay waxaana maxkamadda lasoo taagaa mas-uuliyiin kala duwan oo tuhnkoodu yahay inay gacansaar la leeyihiin dagaalamayaasha al-shabaab ama ay ka qayb qaateen fal dambeedyo ka dhacay gudaha wadanka soomaaliya barnaamijka intaas ayuu caaw ku dhan yahay barnaamijka waxaa soo sar halkaana caaw ka timinaya anigu waa xasan axmed axmed saaxiibkii cumar axmed maraahiim saxafiya barnaamijka caaw ii farsamaynayay tani kulan dambe waxaan kaga teginaa saaxiibayaal heestan guligi gobonnimo
qabyaalaka dooranayno qabiilna qabiilna ma qaadi karo inagu inagu inagu inagu inagu qaxadooni mayno imaha midnimada haleeya intaan qarani mursaluuno qabyaala ka dooranayno qabiila qabiila ma qaadi karo